hormuud salaan foundation ayaa soo gabagabaysay wejigii saddexaad ee mashruuca shaqa abuurka dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho in ka badan toddobiyo labaatan dhallinyaro ayaa ka faa'iidaystay shaqa abuurkan iyagoo helay mootooyin yaryar ee loogu adeego shirkadda rikaab guddoomiyaha hormuud salaan foundation cabdulaahi nuur cismaan ayaa ka waramaya shaqa abuurkan iyo dhallinyarada ka faa'iidaysatay wejigii saddexaad ee barnaamijkii shaqa abuurka ee dhallinyarada soomaaliyeed kaasoo soo maray laba marxaladood oo hore dhallinyaradaas oo ku shaqayn doona mootooyinka labalugaaleyda ah taasoo ay ku qabanayaan shaqooyinka loo yaqaano deliveriga ama dadka loogu adeegayo kaasoo ay maamulayso shirkadda rakaab barnaamijkan wuxuu lahaay laba weji oo hore oo lagu tababaray shaqana lagu siiyey dhallinyaro soomaaliyeed oo haatan ka shaqaysta magaalada muqdisho qabtana adeegaas asaga ah dhallinyaradan maanta joogta waa dufcaddii saddexaad waxaan u iibinay mootooyinkaas aad arkaysaan ayagoo mootooyinkaas lacagtooda dib u soo celin doona si tartiib tartiib ah dhalinyar kale mataqaanaa mootooyinka loogu iibiyo ama shaqo loogu abuuro barnaamijka muhiimadiisa waxay tahay in dhallinyarada shaqalaanta ah ee magaalada joogta ay shaqo helaan isla markaasna ay daboolaan baahiyaha ayaga qoysaskooda iyo ehelkooda intaba dhallinyarada ka faa'iidaystay shaqa abuurkan ayaa dufcaddii saddexaad kuwaasoo ka shaqayn doona gudaha dalka